magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayay hanaanka qiimeynta amniga ee magaalada islamarkaana ay soo qabanqaabisay wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka hirshabeelle kulanka ayaa waxaa kasoo qaybgalay duqa degmada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan nadar tabaax maalin taliyaha saldhigga booliiska beledweyne ee gaashaanle cabdulaahi maxamuud siyaad iyo guddoomiyaasha afarta xaafadood iyo qaar kamid a qaybaha kala duwan ee bulshada agaasimaha guud ee wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka hirshabelle mukhtaar maxamed cabdulle ayaa ugu horeyn ka warbixiyay ujeedka kulanka
ujeedka kulankan wuxuu ahaa in lasoo bandhigo layska wareysto layska xog wareysto amniga iyo badqabka magaalada beledweyne iyo khataraha guud ee ka jira magaalada beledweyne iyo shacabku ay dareemayaan iyo sidii xal waara loo gaari lahaa baahida maanta amniga loo baahan yahay waa baahida ugu weyn waxaa la dhihi karaa biyaha la cabayo sida loogu baahan yahay ayaa maanta amniga loogu baahan yahay sidaas darteed marka haddii la isku duubnaado oo amniga laga wada shaqeeyo qof walbaahu nabad iyo barwaaqu ku naaloonaya dhanka kale duqa degmada beledweyne nadar tabaax maalin iyo taliyaha saldhigga booliiska magaalada beledweyne gaashaanle cabdulaahi maxamuud siyaad ayaa sheegay inay muhiim tahay ilaalinta nabadda iyo xasiloonida amniga shirar kala gedisan iyo tababaro kala gedisan iyo aqoon-isweydaarsi kala gedisan oo magaaladan beledweyne aan ku qabanay sababtoo ah weli ma dhicin inta aniga aan joogo koley in afarta xaafadood iyo amnigii magaalada beledweyne isku yimaadaan discushan galaan maxaa noo daran maxaa noo qabsoomay maxaa na horyaallo inay isugu yimaadaan waxaan isleeyahay waxaa suurtageliya wasaaradda amniga dowladda hirshabelle gudoomiyayaasha afarta xaafadoodna waxaan ka codsanayaa waxay dareemaan oo magaalada dhib ku haaya waxaan u baahan nahay inay wicitaan haddii nagu waayan xitaa ay noo yimaadiin guddiga soo diraan yidhahan waxaan waxaana meeshan ka halaysan xaafad hebel waxaana ka halaysan intaasoo u baahanna waa mahadsantiin kulankan ayaa qayb ka ah kulamo wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka hirshabelle ay muddooyinkii lasoo dhaafa ku qabanaysay degmooyinka dowlad goboleedka hirshabelle kuwaas oo looga hadlayay sidii bulshada iyo booliiska iyo sidoo kale maamulada degmooyinka jira ay si wada jir isaga kaashan lahaayeen amniga iyo horumarinta deegaanada